إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muwaasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay raggii weeraray dhismaha fortiin refersayd ee dalka kenya labaatan askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen deegaan hoostaga magaalada mandheere ee dhulka n f d weerar dhabagallaaho lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed gaadiid badanna lagu gubay ayaa ka dhacay gobolka bakool xukun dilaaho lagu fuliyay askari ka tirsan milatariga dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mida shabeellaa hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ee shabeellaa hoose weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu qaaday xarunta maamulka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray xabashida haysta degmada garbahaare ee gobolka gadow xaflad ay ku qalinjebinayeen arday baratay qayb ka mida caafimaadka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka u diyaargarooba warkaasoo fidsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo faahfaahsan mu'aasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay raggii weeraray dhismaha fortiin refersayd ee dalka kenya warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calisow
On Tuesday, the 15th of January 2019, Mujahideen fighters from Salih al Nabhan Battalion stormed 14 Riverside Drive Business Complex.
shan iyo tobankii bishii janaayo maalin talaada ah sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii dagaalyahano ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin si gaar ah guutada saalex nabhaan ayaa xoog ku galay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya meelaha la bartilmaameedsaday waxa ay dhacaan xaafadda westland ee magaalada nairobi waxaana weerarka uu hareeyey dhismooyin ganacsi oo aad loo ilaaliyo kuwaasi oo ay ku dhex yaalaan shirkado kala duwan oo qaarkood ay leeyihiin maraykanka iyo yuhuudda sidoo kale xarumaha la weeraray waxaa ku dhex yaalay safaarado badan oo ajnabi ah iyo xafiisyo dhismaha ganacsiga ee riverside wuxuu kaloo martigeliyaa hoteelo qaali ah maqaayado iyo baarar ay ku caweeyaan dad badan oo qurba joog ah kuwaasi oo ka shaqeeya magaalada nairobi howlgalka ayaa ugu horeeyay taxano weerar ah oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ugu magac dartay alqudus lantuhawad kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo danaha maraykanka yahuudda iyo xulufadooda howlgalkan waxaa loo fuuliyay si waafaqsan amarada alleh si uu caro u geliyo cadowgiisa una yeelo dhibaato ayaa lagu yidhi war ay baahisay mu'aasasada alkataa'ib weerarka sidoo kale waxa uu jawaab toos u ahaa hadalladii doqonnimada ahaa ee madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku dhawaaqistiisii in qudus ay tahay caasimadda yuhuudda ayaa la sii raaciyey warka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid guulaystay waxaana uu sabay dhimashada in ka badan konton ruux oo ay ku jireen maraykan iyo muwaadiniin kale oo reer galbeed ah dadka la dilay ee ka dhex muuqday kuwa ku baxay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa ganacsade yahuudi maraykan ah oo ka soo jeeda texas dalka maraykanka kaas uu ka badbaaday weerarkii kow iyo tobankii sebteembar ee lagu naafeeyey dhaqaalihii maraykanka mu'asasada alkataib markii ugu horreysay waxay xalay baahisay isdaar soconaya toddoba daqiiqo laakiin wata xiiso gaar ah marka loo eego al-shabaab iyo taageerayaashooda dhanka kalena waxa uu jab iyo argagax ku yahay kenya iyo xulafadeeda ka caawinaya arrimaha amniga filimku nuuciisa waxa uu ahaa mid ku cusub alkataa'ib marka loo eego muhaajiriin iyo ansaar ku kulmaysa meel ka baxsan soomaaliya kuwaasi oo dejin doona weerar jahawareer geliyey ilaha sirdoonka kenya iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan gudaha dalka kenya kuwaas oo marnaba ogaan waayey qorshaha iyo isku dabarididda rag ku dhex sugan gudaha kenya oo si qorshaysan u weerari doona goobo ammaankooda aad loo ilaaliyo xilligaasi ka horna ay adkayd in la gaaro oo khasaaro nuucan ah la gaarsiiyo isdaarka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa sida weerarka uu u dhacayo qaraxyo gawaari gubanaya iyo wejiyada qaar ka mid ah rajaasha xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka dhex dagaalamayay goobaha la weeraray iyagoo baacsanaya ciidamo kuwa ammaanka ah iyo dadkii ku sugnaa gudaha halka la weeraray kuwaasi oo qof weliba uu wejiga saaray halka uu naftiisa kula badbaadi karayo maalin ka hor weerarka nairobi caasimadda waddanka kenya waxay alkataa'ib baahinaysaa kulan ismacsalaamayn iyo farxad ay ku dheehan tahay oo ay wadaagayaan muhaajiriinta iyo ansaarta fuliyey howlgalkan kuwaasi oo ku dhex sugan guri ku yaala gudaha kenya inkastoo ay ku fiican tahay filimka inaad daawatid haddana sawir guud markaan kaa yara siiyo waxaad arkaysaa ragga weerarka fuliyey oo ku dhex sugan qol islamarkaana cabaya shaaha macmacaan kale waxa ay daawanayaan muuqaal uu ka soo dhex muuqanayo sheekh usaama binlaadin waa ay faraxsan yihiin maba moodidba inay ku dhex sugan yihiin dhul cadow oo aad looga dhex goobayo waxyaabaha isoo jiita oo hadalladooda ku jira waxaa ka mid ah maanta waxaan halkan la joognaa walaalaheena ansaar fadlan iyo dulqaata ayuu leeyahay mid ka mid ah mujaahidiinta camaliyadan fuliyey leo tumekaa na ndugu zetu ma afan maanamtani sana
dhib ma lahan walaal sii soco allaha ka abaalmariye ayuu leeyahay walaal kale oo u jawaabaya Hakuna shida ongea bro. Hakuna shida. Allah kulipa inshallah.
waa tahay tarjumada waxay ku wada hadleen raggaas iyo qaybo kale oo ka haray filimka warkayaga duhur ayaad insha allah ku maqli doontaan labaatan askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen deegaan hoostaga magaalada mandheera ee dhulka n f d warkaas iyo war kale oo ku saabsan in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku dhintay weerar ka dhacay gobolka bakool sidoo kalena gaadiid lagu gubay wararkaas iyo warar kale oo ku aadan weeraradii saacadihii lasoo dhaafay u dambeeyey ka dhacay qaybo ka mid a shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarro dhabagal ah oo shalay gelinkii hore iyo duhurkii lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku socdaalayay duleedyada degmada xudur ee gobolka bakool iyo magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d weerarada oo ahaa kuwa aadu culus ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay duhurkii waxay weerar jidgal ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kamiinka oo ahaa mid aadu culus ayaa isku beddelay dagaal foolkafool ah oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya shisheeyaha ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa ku warramaya in kamiinka lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo lafta gareen waxaa sidoo kale weerarka lagu burburiyey sagaal gaari oo wadaysahay ciidan kuwaasoo ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baa iyo bokool magaalooyin badan oo ka tirsan gobollada baay iyo bakool waxaa ku go'doonsan cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga xabashida etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ku adag inay isgaarsiiyaan sahayda ciidan oo ay ka helaan dowladaha yurub iyo maraykanka dhanka kale subaxnimadii maalintii shalay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa fuliyey silsilado weeraro ah oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda kenya kuwaasoo ku socdaalayay deegaano dhacaduleedka magaalada mandheere ee ku jirta gacanta kenya ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay socdaalka kenyaatiga ayaa la beegsaday qarax xooggan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askarta kenya qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo cumar jilcow oo hoostaga magaalada mandheere ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ugu yaraan waxaa qaraxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka soo degay gaari islamarkaana ku soo xoomay goob ay ku aasneed miino sidoo kale weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka fiinow oo ka mida deegaanada u dhexeeya dhamase iyo magaalada mandheera ayaa waxaa lagu weeraray gaari kuwa xamuulka ah oo ay saarnaayeen askarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dhaawacay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga kaasoo ka go'ay labada gacmood sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta dowladda kenya ayaa dharbaaxooyin milatari oo aad u baaxad leh waxay kala kulmaysaa dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhulka soomaaliyeed iyo gudaha kenyaba si joogta ah uga dhaca weeraro iyo qaraxyo lagu beegsanayo askarta kenya dhinaca kale dagaallo aad u xooggan iyo qaraxyo ayaa habeenkii xalay ka dhacay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya dhanka kismaayo waxaa habeenkii xalay ka dhacay qaraxyo aad u xooggan kuwaasoo lala beegsaday xarunta degmada waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray askarta jubbaland sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaallo toos ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta xabashida etoobiya kuwaasoo ka kala dhacay degmooyinka garbahaarey jannaale iyo sidoo kale deegaanka namber lixdan waxaana jira khasaare xooggan oo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waa mahadsan tahay abuukar xukun dilaahoo lagu fuliyay askari ka tirsan milatariga dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mid a shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa soo jeedinaya xukunkan oo ahaa mid xadduriddo ah ayaa waxa uu ka dhacay tuulada cali farxaane ee hoos tagta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa xukunka lagu fuliyey maxamuud faarax cilmi oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan qaybta loo yaqaan milatariga mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyey waxaa lagu soo eedeeyey askarigan waxaa maxkamadda shareecada islaamka horteeda la keenay eedaysanaha magaciisa la yidhaahdo maxmuud faarax cilmi soddon iyo kow sana jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa ciidamada ridida farmaajo gaar ahaan qaybta loo yaqaano milatariga kuna shaqayn jiray magaalada muqdisho intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxmuud faarax cilmi wuxuu ku jawaabay haa waxaan ka tirsanahay ciidamada farmaajo gaar ahaan qaybta lagu magacaabo milatariga waxaan isdagaalnay nin ka tirsan ciidanka aan ka tirsanaa kadib waan dilay waxaan go'aansaday inta aan lay qaban inaan aado magaalada kismaayo anigoo u socdo kismaayo ayaa lay soo qabtay ugu dambayntii waxaa goobta looga dhawaaqay xukunka iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey in maxmuud faarax ilmi uu ku dhacay fal riddo ah oo ah mudaaharo labo waxay maxkamaddu ku xukuntay in lagu fuliyo xukun xaduriddo ah oo dil ah saddex xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo uskaday aayadda konton i koowaad min suuratilmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu waasaabu sunan waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaath altayibu azaani waalnafsu binnafs wa taariku lidiinih almufaariqu liljamaaca rawaahu aljamaaca هذا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
marar badan waxaa horay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose uga dhacay xukunno nuucan oo kale ah laguna fuliyey askar ka tirsan dowladda federaalka warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan xafladday ku qalin jebinayeen arday baratay qayb ka mid ah caafimaadka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa warbixinta soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa qabatay mu'asasada alxikma ee degmada jilib waana dufcadii labaad ee ka qalinjabisa maadada caafimaadka mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka culimo iyo waxgarad ayaa kasoo qaybgalay munaasabadan oo loo qabtay ardayda oo u badnaa dumar sheekh maxamed axmed balli oo ka mid a culimada wilaayada jubbooyinka ayaa halkaasi ka jeediyey kelimaad dardaarano ah cilmiga aad barateen waa axwaju shay maanta aan ugu bahay badannahay oo gabdhaha yaga iyo ceebtooda ilaahay uu noogu asturayo maamulkana waxaan leenahay ha joojinina dowratan bacda dowra sanatan bacda sana waxa weye marka dambe boqolaal bay tagayaan ilaa iyagu ay dhakhaatiir furtaan marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dhabar adayga ha ku dhabar adaydeen soo kallahaadda dadaalka waxa weeye aad baan idinkugu mahad celin culummadii dhigaysay iyo macallimiintana aad baan ugu mahad celinayn maktabkana aad baan ugu mahad celinayn ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ayaa mahad iska leh waxaasoo noo suurtageliyey iyo ragga ayagu qoriga sita ee amniga aad wax ku barateen difaacaya doctor mursal oo ahaa macalinkii maadada caafimaadka ka dhigayey mu'asasada alxikma ee degmada jilib ayaa sidoo kale madasha ka hadlay
ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku ilhaamiyo ummadda inay fahmaan waxyaalaha caafimaad darrada u keenaaya ilahi waxaan weydiisanaynaa inuu caafimaad siiyo ummadda soomaalida masaakiinta ah khaasatan kuwiina walaayaadka ku nool hadda dhex joogno ee mas-uulka ka nahay marka intaasaan kusoo gabagabaynaya hadalkayga intii ay socotay xafladda ayay ardaydu soo bandhigeen qayb ka mid ah duruustii ay barteen oo baraati ka ah waxay sameeyeen shaybaar iyo daaweyn intaba taas oo aad u soo jiidatay dhammaan dadkii daawanayay xafladda suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimad bogaadin ah waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsanaynaa waana boorinaynaa inay gabdhaha muslimaadku iyagoo diintoodii baranaya oo gurigii ka shaqaynaya oo jihaadkii ka shaqaynaya oo ina haddana caafimaadkiina barteen sidii maaragtayay culimadii iyo dhakhtarkii inaga horreeyay u sheegeenba waa wax maaragtay runtii faa'iido badan leh oo muslimiinta ku soo kordhay waxaan leenahay ha la sii siyaadiyo insha allah ha la sii barto ha la sii kordhiyo dhammaanteenna gacmaha isqabsanno khayrka iyo wanaaggaas cilmiga aad barateenna hooyooyinka iyo carruurteenna iyo ummaddeenna baan uga faa'iidayno ilahay hayd barakeeya akhriya adduunba wabilaahi tawfiiq afhayeenka odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka nabadoon cabdiraxmaan shiilow ayaa sidoo kale ka hadlay goobta mu'asasada aqlxigma oo barnaamijkan waday iyo maamulkeeda iyo macallimiinta arrintan soo qabatayna waa u mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyo xasanaadkiinnana allaha inkugu kabo wixii aad ummadda u qabateen waxaa kaloon u mahad celinaynaa ardadii sida la sheegay hal sana io bar wax soo caafimaadka soo baranaysay oo u dhabar adeegay ayaguna waa u mahad celinaynaa ilaahay khayr ha siiyo allahana barakeeyo waxa aad barateen waad soo bandhigteen waadna tusteen waana muxuu ahaaye waxa aad loogu baahan yahay waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa gebagabadii halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah hadda alxamdulilah ardadan qaybta shaybaarka iyo qaybta waxa weeyaan caafimaadka guud ayay ka soo qalinjibiyeen horeyna waxaan u arkaynay arday ka soo qalinjibisay qaybaha gargaarka deg dega aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa qadiyadaas mu'asasada alxikmana jazaahum allahu khayran aad iyo aad bay u dadaashay ardayda wax bartay waxaan dhihi lahaa cilmiga aad barateen waa cilmi loo baahan yahay ummadduna ay u baahan tahay xafladda ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed iyadoona goobta lagu abaalmariyey ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan dhegaystayaal warkii subax waa inaga intaa balse dhegaystayaasha dib inagu soo biiray aan dib u xusuusino qodobadii ugu waaweynaa warkayaga saaka mu'aasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay rag iyo weeraray dhismaha footiin rafarseed ee dalka kenya labaatan askari oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen deegaan hoostaga magaalada mandheere ee dhulka nafdhi weerar dhabagal ah oo lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed gaadiid badanna lagu gubay ayaa ka dhacay gobolka bakool xukun dil ah oo lagu fuliyay askari ka tirsanaa milatariga dowladda federaalk ayaa shalay ka dhacay deegaanka kuuyabarow ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee shabeellaha hoose weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu qaaday xarunta maamulka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray xabashida haysta degmada garbaharre ee gobolka gado xaflad ay ku qalinjebinayeen arday baratay qayb ka mid a caafimaadka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka qodobadii warkayaga saakaan dib idin xusuusinayo dhegaystayaal waa inaga inta guud ahaanna warkii subax dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin